bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allah wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed waxaan ku soo jirnay alijaaz iyo walitnaab walmusaawaa inaabka inoo dambeeyey inaabka waxaa lagu soo koobay alinaabu alqaacida qaacidada miyaan akrinay alqaacida sooma halkaas ka balaabayna alqaacida alinaabu ziyaadat lafdi cala almacnaa lifaa'idatin alinaabu ku talaxtaga hadalka lagu talax tago ama hadalka la dheereeyaa ziyaadatu lafdi lafdiga oo ka bata weeyaan cala almacnaa macnihii iyo ujeeddadii la sheegi lahaa ujeeddada iyo alfaadda alfaaddii baa badan laakiin lifaa'idatin faa'ido darteed baa loo badiyay alfaadda idaa qalla allafdu cala almacnaa maca wafaa'ihi bilmuraadna waxa weeyaan iijaaz musaawaadkana waxa weeyaan idaa kaana lafdu musaawiyan lilmacnaa lafdigii iyo macnihii haddii ay isku mid yihiin oo macnaha iyo ujeeddooyinka waxa weeyaan al alfaadu qawaalib almacaani waata lagu yidhaahdaa qaacida al alfaadu ereyadu qawaalib almacaani macnayaasha ayay u yihiin gal weel weel u yihiin alfaadan dadku ay ku hadlayaan ee hadlayaan alfaada in qofka bani aadamka iska hadlo ma aha hadal iska shubo ujeeddooyin buu gudanayaa waxbuu rabaa inuu dadka gaadhsiiyo marka alfaadda uu ka hadlayaana waa qawaalib almacaani macnayaasha iyo ujeeddada uu sheegayo gal weelkoodii weeyaan marka lafdigii iyo macnihi hadday isleegyihiin waa musaawaad haddii uu lafdigu yar yahay oo macnuhuna badan yahayna waa iijaaz haddii lafdigu badan yahay oo macnaha ka badan yahay laakiin faa'iido darteed loo dheereeyeyna waa itnaab waxaa jira faidaa lam takun fi ziyaadati faa'idatun faidaa lam takun haddaanay ahaanin fi ziyaadatun alfaadda dheeraadkaa haddaanay ku jirin faa'idatun faa'ido sumiya tadwiilan baa lagu magacaabaa in kaanat iziyaadatu kayra mutacayinatin ziyaadadaasi haddaanay waajib ahayn wa xashwan dheeraad baa lagu magacaabaa in kaanat mutacayinatan miltila tadwiilka waxay tadwiilka waxay u miithaaliyaan qowl cantarata ibnu shidaad xuyiita min dalalin taqaadama cahduhu aqwaa wa afqara bacda ummi lhaytami xuyiita ha lagu salaamo alla ha ku nabadgeliyo min dalalin xaala tahay jabad kaasoo taqaadama cahduhu waqtigiisu u horreeyey markaasuu haddana wuxuu yidhi aqwaa wuu cidloobay wa afqara manaa cid ma joogto weeyaan bacda umlhaytami umlhaytami markay ka guurtay marka inta horeabaa laga fahmi lahaa inta dambe u aqwaa oo afqara iska leeyahay waa tadwiil xashwigana waxay u miaaliyaan beytka caamka ah ee uu leeyahay zuhayr bn abi sulma wa aclamu cilma alyowmi waalamsi qablahu wa aclamu waxaan ogahay cilma alyowm maanta wixii dhacay waan ogahay oo dee anaaba jooga waan ka warqabaa maanta wixii socda walamsi shalayna waa ogaa wixii dhacay qablahu ee kasii horreysay maanta inay shalay ka horreysay labo cali iskuma khilaafsana maanta iyo shalay yama horreeyda shalay ba horreysay marka qablahuda muxuu leeyahay waxaweye waa xashwi laakiin waa xashwi lagama maarmaanaho beytkuba waa kharibmaya haddii dee aan qablahuda lagu darin walaakinanii buu yidhi hase yeeshee anigu camin waa ka indhala ahay can cilmi ma shay cilmigiisa ahaaday kaainun fii qadin wixii berri dhacaya anigu ma ogi lianna alasminata kadalik asminadu waa saddexoo waa wax tegey iyo wax jooga iyo wax soo socda markaasuu yihi waaclamu cilma alyowmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmi maa fii qadin cami marka amsidaasay kuleeyihin waa xashwi adigu ziyaadat lafdi lafdigo ziyaada cala almacnaa ujeeddada aad ka hadlayso ka badan lifaa'idati faa'ido darteedna uga badan waxaa loo yaqaanaa alitnaabu wa yakuunu waa xasilaayo itnaabku biumuurin umuur buu ku xasilaa arrimo arrimahaasoo ciddatin fara badan oo toban iyo ka badanba way sheegaan minhaa waxaa ka mid ah dikrul khaas shay khaas ah oo la sheego bacdal caami shaygii caamka ahaa buu hoos gelayay markii hore dabeedna markaas isaga gaar loola soo baxay oo gaar loo sheegay faa'iidadiisuna waa maxay waa litambiihi in la baraarujiyo calaa fadli alkhaas kaa khaaska ahi inuu fadliga u leeyahay in gaar loo baraarujiyo gaar loola baxo qaala allahu tacaala xaafiduu cala salawaati wa salaati alwustaa xaafiduu ilaaliya cala salawaati salaadaha ilaaliya salaadahoo dhan ilaaliya faralka ah markii salaadaha ilaaliya la yidhi oo salaadaha faralka ah ee laysku raacsan yahayna ay shan yihiin wixii fardukifaaya ayo mooye ayaa la yidhi wasalaat alwustaa salaada casarna ilaaliya salaada casar miyaanay salaadaha ka mid ahayn way ka mid tahay waxaa gaar loogu soo saaray waa liahmiyatiha si khaasa kaanamaa inay jinsi kale tahay iyadu oo aanay salaad macnaha kuma jirto wey salaada casar iyadu kumaba sii jirto ay ka dhiganta oo sidaa darteed baa loo yidhi wasalaat alwustaayo waxa weeyaan iyadu macnaha kaanamaa inay jinsi kale oo gaar ka ah salaadaha inay tahay baa loola dhaqma waa litambiihi calaa fadli lkhaas ayib taasi markaa faa'iidadeedu taasaa ka mid ah dikru lkhaasi bacd alcaam waxaa ka mid ah litambiihi calaa fadli lkhaas ama walcinaayatu bilkhaas beh waxaa ka mid a waxyaabaha loo sheego umuurta loo sheego idnaabka loola yimaado waxaa ka mid ah dikrulcaami shay caama in la sheego bacda alkhaasi shaygii khaaska ahaa marka hore khaas baa gaar loo sheegaya oo khaas baa gaar loola baxaya dabeedna caam uu soo gudagelayo ayaa marka dambena la keenayaa wamaa uutiya muusa wa ciisa wannabiyuuna wamaa uutiya wixii la siiyey muuse muuse la siiyey iyo wa ciisa nebi ciise iyo wanebiyuuna nebiyada wixii muuse iyo ciise la siiyey dee wixii nebiyada la siiyey waa yihiin laakiin waxaa labadooda gaar loo ay ula baxayaan loola baxayaa yacni mucjisaadka dheeraadka ah ee ay lahaayeen iyo maaragtay ulcasmina ka mid ahaayeen ayay ka mid tahay kitaabkuna wuxuu inoogu soo miaaliyey maxay nabiyullaahi nuux calayhi salaam qowlkiisii qowlullahi tabaaraka wa tacaala muxuu yidhi rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan waalmu'miniina waalmu'minaat markii dambe caaba la keenoo lay waalmu'miniina waalmu'minaat markii horena isaga iyo waalidkiiyo waa ka khaas baa la sheegay marka waxa weeyaan faa'iidadiisuna waxa weeyaan liifaadati alcumuumi cumuum inuu jiro in la faa'iideeyo maca alcinaayati danayn la danaynayo maceedana bisha'ni alkhaas khaaskana arrintiisa si gaar loo danaynayo jah waxaa weeyaan alidaaxu caddayn bacda alimhaami idnaabka waxaa loo keenaa alidaaxu caddayn shay la caddaynayo bacda alibhaami ibhaamka dabadi markii hore ayaa shay mubhama iska mujmalaa lasoo sheegay dabadeedna marka dambea lasii caddeeyey faa'iidadiisuna waxa weyaan litaqriiri ilmacnaa macnaha iyo ujeeddada in lagu sugo oo lagu laga dhaadhiciyo fii dihni saamici qofka dhegaysanaya maskaxdiisa in laga dhaadhiciyo maskaxda loo geliyo qalbiga loogu shubo ee macnihiisa shayga ah oo marka hore shaygii laba jeer la sheegay bay ka dhigan tahayoo marna isaga oo yacni duuduuba marna isaga oo mufasal ah in laba jeer la sheegay bay ka dhigantah fa waswasa ilayhi shaydaanu shaydaan baa waswaasiyey markaasaa layna yidhi shaydaanka wuxuu waswaasiye loo sheego qaala yaa aadama hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla wuxuu ku waswaasiyey waa saas inuu weligii noolaanayo iyo inuu mulki weyn helayo iyo waxyaabahaas ku waswaasiyey marka laakiin marka hore waswaaskii unbaa la sheegay marka waxaa la yhahdaa alidaaxu bacda alibhaam waxyaabaha loo sheega waxaa ka mid ah atakraaru ku celcelin shay baa lagu soo celcelinayaa ad markii hore sheegto haddana dib looga soo sheegayaa waa lidaacin sabab darteed baana loogu celcelinayaa wadaalika sababihii waxaa ka mid ah ka tamkiini ilmacnaa macnaha iyo ujeeddada in la makaniyo oo la dhex dhigo min annafsi qofka aad la hadlayso naftiisa waa ka mid wa ka taxasuri qoomamoo kale qofku markuu qoomamoonayo waa ku soo celceliyaa wa ka duuli lfasli fasligii baa dheeraaday oo markii hore inta lasoo sheegay ayaa hadalkii xoogaa u dhexeeyey uma ina rabbaka liladiina camiluu suwa bijahaalatin uma taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu ina rabbaka ina rabbakadii xagga hore laga soo sheegay marka muddo hadal la soo sheegay yaa ina rabbaka lakafuur raxiim xagga dambe laga keenaya duul ilfasli baa dhacay inii raaytu inii raaytu yaa abatii inii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum markii hore ra'aytu waa la soo yeeyey yaa abatii inii ra'aytu waan arkay axada cashara koob iyo toban oo xidig waashamsa waalqamarana waa arkay ra'aytuhum waa arkay tii hore xoogaabaa maaragtay yaa dheeraado duululfasl dartii ayaa loogu soo celinayaa taxasurku waa hadalkii oo maaragtay qoomam ahaan loo yidhaahdo oo dhowr jee lagu soo celeliyo marka kulligood insha allah tamriinkan ku mari doonaa aan iska waxyaabaha waxa weeyaan oo keena waxaa ka mid ah alictiraadu waa in lasoo kala dhex galo laba bayna mutalaasimiin ee laba is ee aan kala maarmin oo xagga ciraabta aan kala maarmin sida mubtade iyo khabar ama ficil iyo faacil ama ficil iyo faacil iyo mafcuulkiisa waxyaaba mutalaasimiin ama mudaaf iyo mudaaf ileyhi iyaga sida la kala dhex galaa waa yar tahay waxyaabaha aan kala maarmin ee mutalaasimiinka la isu baahan in la kala dhex galo oo ictiraadkii an yutaa in la keeno weeyaan fii asnaa'il kalaami hadalka dhexdiisa in la keeno bayna kalaamayni an yutaa waa in lala yimaado fii asnaa'i alkalaami hadalka dhexdiisa aw bayna kalaamayni ama laba hadal dhexdooda labada hadal oo mutasilayni xidhiidha oo isku xigaa ee fil macnaha xagga macnaha isku xigaa ayaa la keenayaa bijumlatin jumlo ayaa lala imanayaa hadiyo tar ictiraadkuna jumlo ayuu noqdaa ee mufrad ma noqdo aw akhara ama in ka badan jumlo ka badan oo jumala baa la keenayaa jumladaas ama jumalkaasu laa maxala laha min alicraabi icraabta aan maxal ku lahayn hadiyo jeer jumalka toddobada ee layho laa maxala laha min alicraab jumla muctarida ayaa ka mid ah marka waxyaabaha fawaa'idka loo keena waxaa ugu muhiimsan adducaa fulaanun raximahu llah waxaa kaloo ka ugu muhiimsan atanziih ya subxaanahu alahum maa yashtahuun subxaanahu ama tacaala allaahu ama tabaaraka wa tacaala waa tanziih hufid iyo alixtiraas alixtiraas xagga dambe inoogu keeni doonaa waxyaabaha aysan noo keeno waxa weeyaan wayakuunu wuu ahaadaa idnaabkii biumuurin umuuro ayuu ahaadaa umuurtaasoo biciddatin minha waxaa ka mid ah atadyiilu faraq dheerayn hadalkiibaa lasii dheeraynayaa oo deyl iyo faraq dheer baa loo sii samaynayaa wa huwa tadyiilkiina tacqiibuljumlati jumladii oo lala cirbiyo weeyaan oo laga daba keeno bijumlatin jumla ayaa laga daba keenayaa jumladaasoo ukhraa kale jumladaasoo tashmilu tashtamilu koobaysaa calaa macnaaha tii hore iyo ta dambe waa isku macno tii hore iyo ta dambe waa isku micno laakiin waxaa loo keenaa tawkiidan liajli tawkiidin adkayn laha iyada la adkaynayo waa la sii adkaynayaa oo waa la sii xoojinayaa wa huwa qismaani tadyiilkuna waa laba qayboodoo alif maxay waaxid waaxid qaybta hore waxaa la yihahdaa jaarin tadyiilun jaarin majra almathal baa la yihahdaa waa tadyiilun faraq dheeraynoo jaarin dareeray ama socday majra almathali sida maahmaahoo kaleo iska noqday in madax bannaan oo hadalkii hore ee uu deylka u ahaa ama faraqa u ahaa ee ku xidhnaa hadalkii uu ku xidhnaa iyo isaga waxaad moodaa inay kala madax bannaan yihiino isagu macnihiisa gaar baa uu ula baxayaa haddana maahmaahoo kalead moodaayo dadkuna waaba iska yaqaanaa waa barteenba ama aayad bay in ka soo goosanayaan ama xadiis bay in ka soo goosanayaan ama beyt gabaya ayay in ka soo goosanayaan inta ay gaarka ula baxeen amaahmaahaba iska noqotaa laakiin markii hore asal ahaan waxay ahayd tadyiil bay ahayd oo hadal hore bay faraq u ahayd ama ay ku daba taxnayd jaarin qaybi waxa weyaan waaxid jaarin mid dareeray weyaan qayb tadyiilka ka mid ihi majral maale sida maahmaahdo kale iska noqdayoo in istaqalla hadduu la gaar noqdo in istaqalla hadduu madax bannaanaado macnaahu macnihiisu in istaqalla hadduu gaar u baxo macnahu macnihiisu oo wastaqnaa uu ka maarmo camaa qablahu hadalkii ka horreeyey kaa waxaa loo yaqaanaa tadyiilun jaarin majra almathal baa loo yaqaanaa amhilo badanna insha allah waa ka arki doonaa qaybta labaad isnaani waxaa weeyaan jaarin isnaani waxaa weeyaan jaarin mid soconay hayru jaarin dhe hayru jaarin mid dareeray kayrkii majra almathale midaan maamahoo kale ahayn in lam yastaqni haddaanu ka maarmin weeyaan camaa qablahu wixii ka horreeyey kama maarmin zaayi waxa weeyaan alixtiraasu is-ilaalin ayaa iyana waxyaabaha itnaabka loo keena waxaa ka mida oo ziyaadatu lafdi cala almacnaa lifaa'idatin u yimaada waxaa ka mid ah alixtiraasu wayakuunu wuxuu ahaadaa ixtiraasku xiinamaa waqtigii ya'ti almutakalimu qofka mutakalimkaahi uu la imanayo bimacnan macno ayuu la imanaya ama ujeeddo ujeeddadaasoo yumkinu ay suuragal tahay an yadkhula calayhi inuu galo qofka mutakalimkaa inuu galo hadeelkaa fiihi yani macnaha dhexdiisa lawmun canaan hadal hadduu ku hadlo canaan uga imanayso ama lagu ceebaynayo ama maxaad sidaa u tiri la odhan doono ayuu ku baraarugayaa markaasuu kasii afeefanaya waxaan filaya soomaalida wax afeef inay noqonayso wuu kasii afeefanaya adoo hadalkiibuu si aan hadhow loogu qaban ayuu kasii hadlaya fa yaftinu waa u baraarugayaa markaa mutakalimkii lidaalika arrintaa in hallow halkaa dhayacaynu uga iman doonto markaasuu wayaati wuxuu la imanayaa bimaa yukhallisuhu wax ka bixiya minhu wuxuu kaga baxo oo ayuu imanayaa oo maaragtay marka guud ahaan wuxuu sheegay kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano wadcu damiiri makaano daahiri meel damiir la dhigi lahaa oo ismi daahira lagu isticmaalo waa ka mid waxaa ka mid a waxa la yidhahdo tawshiic tawshiic waxaad ku arki doontaan kutubta ayaa ka mid a maaragtay idnaabka waxyaabaha loo keeno tawshiicu waxa weeyaan xagga luqada waxaa tawshiic la yidhaahdaa bahalka cudbiga la yidhahdo marka iniyaha laga guro ee laysku laalaabo cudbiga farmasiyaasha ahayn jiray markii ugu dambeysay oo cudbi laftii laga siibay oo manduuf ah laf alqutb almanduuf ayaa tawshiic la yidhahdaa halkana waxaa loo jeedaa waxay dhahdaa in marka hore laba la sheego laba la sheego dabadeedna muhane la sheego dabeedna marka dambe la kala sheego matalan baa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam yashibu yahramu ibnu aadam yahramu ibnu aadam in aadam waa gaboobaa wa yashibu macahu inaani laba ayaa dhallinyaro ah laba dhallinyaro ah oo weligiisa labadaas waa dhallinyaro hadda isagii gabowi oo dhammaa hadduu doon waxba cuni kara maayo haddana labaa dhallinyaro ah labadaas waa maxay alxirsu lexjeclada soomaa waa lexjeclo badan yahy iminka waxaad arkaysaa meelaad ku arki jira odayaal iska gaboobay oo eber waxbaba ma cuni karaan hadduu doona quraacdii un yaro laxa cunaa haddana wuxuu ka sheekaynaya marka shidaalka la soo saaro ee lacagtu caynkaas halkaa halkaa ka soo burqato maxaa kaaga shareeto mar shidaalkan waxbaba ka cuni kari mayse marka waxa weeye yahramu ibnu aadam wa yashiba macahu inaani maxaa alxirsu walamal jeclo badan inuu yeesho xirtaas way la gaboobaysaa iyo yididiilo kaanaba inaanu dhimanaynba hadda u arkaayo waa qorax casar joogta marka waxa weeyaan inaani baa marka hore la sheegay marka dambena ya nicmataani maqbuulun fiihima kaiiru min annaas nicmataani muana marka hore la sheegay marka dambena maxay noqdeen asaxatu walfaraq sooma marka in saa musane isku duuban la sheego marka dambe la kala tafsiiliyo wuxuu leeyahay amilo fara badane tawshiicna oo noocyo badan baa adigu ka mid ah hadda tusaalayaalan baa insha allah lenoo sheegay tamiim baa isaguna jira eeg hadda namudajun haada kani namudajunkani waa namudaj bayin waxaad caddaysaa nawca alinaab idnaabka noociisa fii maa yaati waxaa imanayaa hadalka soo socda hadallada soo socda idnaabka ku jira cadday qaala allahu tacaala afaamina ahlulqura an yatiyahum baasuna bayaatan wahum naa'imuun afaamina miyay aamin noqdeen ahlulquraa qaryooyinka dadka ehelka u ah ee degani ma aamin bay ka noqdeen an yaatiyahum inuu yimaado baasuna cadaabka iyagu inuu yimaado bayaatan xaalay maaragtay bayaatan habeen yimaado baytuutadu waa wixii habeenkii la baryayo weeye walxaal hum iyaguna naayimuuna ay iska hurdaanba inuu waqti habeena u yimaado iyagoo hurda oo dee masiibada hadday hurdada kugu qabato waa ta ugu daran ilan haddii maaragtay haddii daadku soo galo ka war habeen adoo iska hurda togii kugu soo fato ilaa haddii la soo jeedo daadkii soo baad maqli doontaa haddii dabku qabsado ka waran waa musiibada waa markay ugu daranta marka iyagoo iska hurdaa inay dhibaatada u timaado miyay aamin ka noqdeen aw amase aw aamin ahlilqura ahlilquruhu miyay aamin ka noqdeen an yaatiyahum inuu u yimaado baasuna cadaabka iyagu duxan maalin barqo iyo maalin iyagoo u yimaada walxaal iyagu hum iyaguna yalcabuna iyagoo iska ciyaaraya ka waran adigoo ciyaar ku jira iyo lahwi iyo lacib hadduu cadaabka iga u yimaado qoor maalina afa aaminuu miyay aamin noqdeen makr allah falaa yaamanu makr allaahi makriga ilaahay iyo cadaabka ilaahay aamin kama noqdo ila alqowmu alkhaasiriina rag khasaaray mooyaane afa aamina ahlulquraa afa aamina ahlulquraa afa aaminuu makr allah halkaa maxaad ku aragtaa aayadaha wala soo celiyey bilmunaasaba waxaa weeye alquraa dadka qaar baa markay fasirayaan waxay idhaahdaan tuulooyinka tuulooyinka tuulooyinka ma aha tuulooyinka in qaryo la yidhaahdo tuulada waa curfi dambe laakiin berigii hore qur-aanka iyo markuu sheegayo magaalooyinka waaweyn buu u yaqaanaa qur-aanku markuu sheegayo alquraa waa magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha ah labadaaduna waa isku mid inay labadoo isku mid yihiin waxaa kugu daliila suuratulkahfi nabiyulaahi muuse iyo khadir markii ay qoladii martiyeen maxaa la yidhi atayaa calaa ahla qaryatin qaryo dad u ehela ayaa u yimaadeen dadeedna waxna siiyay yidhaahdeen falam yudayifuuhuma waa martigelin waay waxba siin gidaarkii waa kuwii toosiyey iyagoon waxna ka qaadan oo dee loo isagu muuse wuxuu rabay in la yidhahdo qarashka keene ee khadir baa iska toosiyey labada ray waa kala duwanaan kana had in jer moogta nin wuxuu odhanaya ana argoosanno nina war inaga daa waa laba ninoo wada socda marka muusigaan ka argoosana ku jiray laba wayna qadiyeen waay markii dambe maxaa la wa ama aljidaaru fa kaana lighulaamayni fi lmadiinati fi lmadiinati maaragta inay isku mid yihiin alqarya waalmadiina sawa marka waa tacbiir dambe oo xaadisa dadkuna way ku qaldamaan rag wax fasirayaan maqlaa le ahlu quraa tuulooyinka qur-aanka in ahlu quraa tuulooyinka lagu magacaabo hadday doonan ha soo galeen laakiin in la yahao waa si gaara waa qalad weeyaan almuhim imka halka aayadaha aayadda aayadaha laynoo akriyay waxaa ku jira fi laayati itnaabun bitakraar waa lagu soo celceliyey fii macrad alindaar markii la digayey ilaahay dadka u digayey waa litaqriiri ilmacnaa waxaa loogu soo celceliyo itnaabka loo sameeyey litaqriiri ilmacnaa ujeeddada in lagu qariro oo lagu sugo fii nufuusi saamiciin laskagama soo celcelin lifaa'idati wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi wamaa jacalnaa maanaan u yeelin libasharin qof bini aadana basharkaasoo min qablika adiga kaa horreeyey alkhulda waaritaan qof adiga kaa horreeyey oo weligii sidii loo abuuray un weli u nool ma jiro afa in midta haddaad dhimato afa hum iyaga miyaa alkhaaliduuna waaraya kullu nafsin daa'iqat lmowt halkaa aayadda hore inteeda dambe oo ah fa in midta fahum alkhaaliduuna dee inta horunbay fasiraysaa wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda mar haddii aan cidina noolayn oo basharba noolayn maxaalka aad ka fahmaysaa nebiga calayhi salatu slam dee inuu kuwaa uun la mid yahay oo isaguna uu dhiman doono markaasaa laba sii caddeeyo la yidhaha fa in midta fahum alkhaaliduun bilmunaasaba yani caasim maxaa leeyahay xafsa can caasim qur-aanka wuxuu akhriyaa mitta maata maata hiyamaatu wasnigiisu waa khaafa calaa wasni khaafa mawita dabeedna maata buu noqday dabeedna yamaatu dabeedna maadigiisi waxuu noqonayaa mitna a idaa mitna iyo mitu iyo buu noqonaya laba meelood buu mut mut u akriyay labaduba alcimraan bay ku jiraan soo maaha afain muttum afain qutiltum ow muttum soo maaha laba meelood a alcimraan ku jira ayuunbuu mut u akriyaa maata yamuutu qaala yaquuluna yaa u akriyaa waxaa u akriyaa aw camri keyrkii baa u akriyaa quraada kale qaar ka mida marka mitna wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afain mitta haddii aad dhimato afahum iyaga miyaa hamsada waxay ku jirtaa uun xagga dambe afahum lkhaaliduuna miyaga awaaraya marka intaa dambe baleeg haddaa waxa weya waa itnaab baa ku jira sababta oo ah tadyiilka ku jira waxa weeyaan labada mawdic horta ku jira afain mitta fahum lkhaaliduun kaa hore laakiin waxa weeyaan tadyiilun lam yejri majra almathal waayo kaa horunbuu fasirayaa kullu nafsin daa'iqat lmowtna lafteeda waa waa iyana tadyiil baa ku jira oo waa lasi farq dheereeyey laakiin waa tadyiilun jara majra almathal kullu nafsin daa'iqat lmowt sideedaa dee loo qaataa qof walba waagta la yahdaa meyd kastoo in isdul taagna waxaan odhanaa kullu nafsin daa'iqat lmowt baynu odhanayna sida mahmaadoo kale aayaddaasi noqoto waayo dee halkan laakiin munaasabada waa isku wada xigaan oo laba jeer baa tadyiil loo sameeyey aayadda wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda intaasaynu ka fahamnay qof waliba inuu dhimanayo afa in mitta fahum lkhaaliduun waa tadyiil laakiin waa tadyiilun lam yejri majra almathal kullu nafsin daa'iqat lmowt waa tadyiil kale laakiin waa tadyiilun jaraa majra almathal labada tadyiil warka way kala duwan yihiin qaala abu ayib abuu ayib wuxuu yidhi inii usaaxibu xilmii wahuwa bi karamuun walaa usaaxibu xilmii wahuwa bi jubnuun inii anigu usaaxibu waan la saaxiibaa xilmii dulqaadkayga waan la saaxiibaa dulqaad badanhay buu ku leeyahay walxaal isagu walxaal huwa wa huwa isaga oo karamun bi igu wanaagsano karaamo igu ah markii ay ii fiican tahay ee karaamo iyo sharaf aan ka helayo oo inaan dulqaataa dee ay fiican tahay oo meelihii laga dulqaadan jiray ay tahay markaa waan la saaxiibaya waxaana nin dulqaad badan walaa u saaxiibo lama saaxiibo xilmii dulqaadkayga wa huwa isaga oo jubnun bi igu fulaynimo igu ah dee midbaa samirada midbaa samir taag waaya oo meel baan dulqaadkuba ku fiicnayn ee inaad gacan taagtaaba ay iska fiican tahay de ya inaad dhirbaa xaggaysato ugu yaraan ay maarata ugu fiican tahay laakiin haddii oo aad markaa dee ilan aamuska meelaha qaarkoodna waa samti oo waa caqli oo waa fiican yahay meelaha qaarkoodna waa fulanimo iyo iyo khajl baad la aamusanta dulqaadkuna waxa weya waa sidaas oo kale ya idaa qiila laka xilmun qul falilxilmi mawdicu haddii u layhado dulqaado waxaad tidhaahdaa lilxilmi mawdicun dulqaadku meel buu leeyahay wa xilmu lfata fii kayri mawdicihi jahlun markaa saasoo kale leeyahay wuxuu leeyahay inii anigu usaaxibu xilmii xilmigayga iyo dulqaadkayga waa la saaxiibaa wahuwa isaga oo xaal karamun bi uu karaamo igu yahay markuu igu fiican yahay waan la saaxiibaa beydka waxaa ku jira ixtiraas isilaalin oo markuu yihi wahuwa bi karamun halkaasi waxa weeye waa ixtiraas oo mar walba ma dulqaad baad samaysaa inii usaaxibu xilma mar walba ma dulqaad baad samaysaa ta labaadna wahuwa bi jubnun kaasina waa ixtiraas waa ixtiraas wuxuu iska ilaalinayaa meelihii dee la dagaalami lahaa wax la iska celin lahaa inaan waxba iska celino fuleeyahay ayuu ka ixtiraaseen wa qaala naabiqat ljacdi naabiqatuljacdi muxuu yidhi yahju xaalu caayaayo low ana albaakiliina wahanta minhum ra'awka tacallamuu minka almiaala low ana low habata hadday sugnaan lahayd ana albaakiliina bakayladu wa anta minhum ka mid baa tahay adiga laftaadu bakayl baa adun tahay kuwaasaad ka mid tahay ra'owka hadday ku arki lahaayeen bakayladu tacallamuu waxay kaa baran lahaayeen minka xaggaaga almitaala meermeerinta dadka sida loo meermeriyo berri igu soo noqo iyo berri maani saa dambe ii kaalay may galabta aan is aragno weligaaba geed buu kugu wareejinaya waxba kuma hayo iska takooran maayo marka wuu caay low ana albaakiliina kuwa baakiliinta ah oo yani kelmaddan markaa oo sideeda loo yidhaahdo ismu faacilkeedu waa sifa mushaabaho bakiil baa la yhahdaa laakiin markay sifadii ku tajadudayso sida ismu faacilka looga isticmaalaayo baakil baa la yhahdaa ma macnaa ma alfarqu bayna bakiil wa baakil bakiil waxa weeyaan ilaa intii ilaahay abuurayeba ilaa intuu ka dhimanayo waa un bakayl weeyaan lakiin hadii la baakil yatajadad albuklu lahu marba marka ka dambayso waa kusii kordhaya marka wuxuu ihi low ana low habata low jawaabteeda loo hurtilaahe low habata hadday sugnaan lahayd ana albaakiila kuwa bakaylaa rawka hadday ku arki lahayn weyaan jawaabti jawaabtii intuusan sheegin buu ixtiraas soo hormariyey wuxuu yidhi wa anta minhum waxaa la yhahdaa tacjiil ama alisraacu bilmadama cayduu usoo dedejinaya dag cayda ayuu soo qadimaya wa anta minhum ka mid baa tahay rawka hadday ku arki lahaayeen bakhaylado tacallamuu minka waxay kaa baran lahaayeen almitaala meermeerinta waa jumla muctarida wa anta minhum mutacaridatun bayna ismi ina wa khabariha lilisraaci ilaa dami lmukhaaaba ka wa qaalat acraabiyatun acraabiyad baa tidhi rirmiy gabadh rirmiya baa lirajuli nin ku tidhi iyadoo u ducaynaysa kabata allaahu kula caduwin lak kabata allaahu alla haduleeyo kula caduwin cadow cadowgoo laka adiga ku sugnaaday cadowgii aad leedahay oo dhan alla haduleeyo ilaa nafsaka naftaada mooye dee haddii naftiisa duloodo isna waa duloobayaaye naftu waana cadow waa in laga soo reebaa naftaada hadday duloodo hadna dulowday soomaa islaantan maleega caqligeeda waa yaab bay qabtaay maa gartay marka inaaq bilixtiraas lianna nafsa alinsaani insaanka naftiisu tajri majra alcaduwi lahu cadow bay u tahay fa inaha tadcuuhu waxay ugu yeedhaysaa qofka naftiisu ilaa maa yuubiquhu wax halaagaya laakiin de haddii la hahdo naftaaduna ha dulowday dee isagiina dulowyo isaga naftiisa ma kala bixi karaan saa daraaddeed ixtiraas bay ka samaysay bay iska ilaalisay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi amadakum ilaahay wuxuu idin siiyey bimaa taclamuuna waxaad garanaysaan markaasaa la tafsiiyo la yidhi amadakum wuxuu idin siiyey biancaamin xoolo wa biinina wiilal iyo beero waxaabaa laydin siiyey aayadda itnaab baa ku sugan oo bilidaaxi bacda alibhaam marka hore waa la ibhaamiyo waa la yaro duuduubay waxaan la siiyey oo waxaa la yidhi amadakum bimaa taclamuun dabadeedna waa la sii tafsiiriyey fa ina dikra alancaami waalbaniina tawdiixun limaa ubhima qabla dalika fii qowli bimaa taclamuun waayahay wuxuu ka dhigay waxyaabo fara badan fara badan fara badan oo ayuu sheegay haddaba waxaad eegtaan tamriinka saddexaad tadyiilka muhima tadyiilka iyo inaad fahamto bayin waxaad caddaysaa mawaadina tadyiili meelaha faraq dheeraynta lagu sameeyey hadalka iyo wa nawcahu nawca uu yahay fii kulli miaalin min alamhilati ilaatiyati qaala abu tamaam abu tamaam ninkii odhan jiray baa wuxuu yidhi yucazi isagoo u tacsiyeynaya alkhaliifata khaliifadii fii ibnihi inan baa ka dhintay ayo waxau yihi tacaza amiira almuminiina fainahu lima qad taraa yuqdaa sabiyu wayuuladu tacazaa amiira almu'miniina fainahu lima qaatara yuqdaa sabiyu wayuuladu hal ibnuka ilaa min sulaalaati aadamin likullin calaa xawdi ilmaniyaati mawridu tacazaa iska sabir buu yidhi amiira almu'miniina yaa amiira almu'miniina amiirulmu'miniinkow iska sabir isa sabirsii fainahum maxaa yeelay yuqda sabiy sabiga waa loo koriyaa ilmaha sabiga waxaa loo koriyaa wayuuladu loo dhalaa limaa qatara waxaad aragto dadka marka la korinayo ama la dhalayo kolle geeri unbaa loo dhalayaa geeri bay ku dumaynayaan qofna ma waaro liduu lilmowti wabnu lilkharaabi waxaa wax u dhashaan mowt geeri u dhala caaqibada geeri bay ku damaynaysa markaad dhisaysa wax dhisaysa wax dhaqaysaana kharaab bay ku damaynayan wa kullukum yasiiru ila turaab marka wuxuu yidhi fa inahu maxaa yeelay yuqdaa waa la koriyaa asabiyu ilmaha sabigaa wa yuuladu waana la dhalaa waxaa loo dhalaa limaaqatara waxaad ragto oo geerida ah markaasuu yidhi hal ibnuka inankaagu miyuu yahay ilaa min sulaalati aadami dhashii aadam waxaan ahayn miyuu yahay sulaaladu waa wixii meeshaad kasoo jeeda kasoo go'day weyan haddii laga saliilu fulaan haddii la saliilul ahdali inankii ahdalalay wey marka saliilul isxaaqiyi haddii la ydhaahdo waa isxaaq ubadkiisi unbay ka dhiganta marka saliilu aadamna waa maxay waa ina aadamu adigoo laga yaabo inaad kun qof ka tirsato ama ka badan ayaa haddana saliilu aadam lagu odhanaya hal ibnuka inankaagii miyuu yahay ilaa min sulaalati aadamin aadam sulaaladiisii mooyaane wax kale miyuu yahay likullin mid la arko mawridu makaano aroor baa u sugnaaday calaa xawdi ilmaniyati geerida darkeedii uu ku arooro likullin mid la arko oo abnaau aadama mawridun makaano aroor ayaa ugu sugnaaday calaa xawdi lmaniyati halkaa maxaa ku jira tadniib baa ku jira oo markii hore muxuu ihi ilmaha waxaa loo dhalaa waxaad aragto dee geeri baa loo dhalaa markaasuu haddana yidhi hal ibnuka ilaa min sulaalati aadam waa tadyiil dee aadam carruurtii way u dhimataa wahada tadyiilun lam yajri majra lmaal haddana markaasuu yihi likulli xawdin likullin calaa xawdi lmaliyati mawridun hada tadyiilun kaasnaan lafteeda cid waliba way dhimanaysaa taa lafteeda tadyiil baa ku jira laakiin waa tadyiilun jaarin majra lmaal kaa dambe likullin calaa xawdi lmaliyati mawridu kulna yamuutay dee ka dhigan tahay kullu nafsin daa'iqat lmowti bay ka dhigan tahay marka waxa weyan waa tadyiilun jara majra almaal wadalika lianna kulan min ashadrayn labadaa shadri ee hore yuakidu lmacna almafhuum wuxuu adkaynayaa macnihii laga fahmay min qowlihi shaacirka qowlkiisa fi lbeyt ilawali uu ku yidhi inahu ilmaha inahu ayishaan walxaale yuqda sabiyu sabiga waxaa loo koriyaa wa yuuladu loo dhalaa limaa qatara waxaad ragto oo geerida ah wa qaala ibraahim ibnu lmahdi fii rathaa'i ibnihi wadaadkan kalena inankiisa oo ka dhintay ayuu markaa ayuu u barooranaya mxuu tabadala daaran hayra daari wajiiratan tabadala daaran hayra daari wajiiratan siwaayaa waxdaasu zamaani tanuubu tabadala wuxuu ku bedeshay daaran daar buu ku bedeshay khayra daari oo aan daartaydii ahayn wajiira wajiiratan derisna waa u bedeshay deris buu maanta leeyahay inankaygii siwaayo aniga aan ahayn waxdaasu zamaani zamanka dhacdooyinkiisina tanuubu waa iska daba timaadaa midba midbay u naayib noqotaa marka halkaa maxaa ku jira isaga laftiisu tadyiil baa ku jira axdaathu zamani tanuubu hada tadyiilu jaarin majra almaal lannahu kalaamu mustaqilu bimacnaahu wa mustaqnin cama qablahu axdaatu sheegay geridan baa ka mid a kaa kalena muxuu yihi fainaakum maqtuula fakun anta qaatilii fabacdu manaaya alqawmi akramu min bacdin fainaku haddaan ahay maqtuulan mid la dilayo kollayba haddii lay dilayo oo gacan bini aadana aan ku baxayo fakun ahow anta adigu ahow qaatilii kay dilay waayahay fa bacdu manaaya alqowmi geerida dadka ragga geerida laysaa qaar ka midihi akramu way ka fiican tahay min bacdin in kale ya waay nin habrameel ku dileen iyo iyo nin boqor dilay oo iska mid ah kule carabtii waxay jeclaan jirtay in kulleyba hadday dhimanayaan ay wax magacle ku dhintaan oo inaga ku soo marnay adabka maarata ku aragnay nin uu amiirki dilay oo la solay oo tiir lagu xidhay oo deedna la solay oo la salbiyey aado iyo madata ilayhim ayuu nin u gabyey oo gabay u tiriyey boqorkiibaaba jeclaadayba inuu kaa la dilay isagu noqdo ninbuu intuu dilay ayuu tiirkaasoo kale intaasoo casha lagama furi karo meydkiisii lagu salba laga soo laadnaadiyey deedna nin baa ammaanay waa kii lahaa yani gacmaha ad usoo fidinaysa ya sidii noloshaada aad gacmaha ugu fidin jirto deeqda u siin jirtay ayaad nimanka waxaa lagu moodaa sidaad salaadda u tufin jirtay inay dadkii aad maaragtay imaamkoodii tahay oo dadkiina kaa dambeeyana ku daawanayaanoo adigina maad ammaan badan buu u sheegay filxayaati wa filmamaati labadaba waad ku wacan tahay dabeednada miirkii baaba jeclaaday haddii gabaygaa laga tirin lahaa oo dee gabayga weligii wuu kuwaarinaya mogta marka wuxuu leeyahay fa in aku haddaan ahay maqtuulan mid la dilo mid la dilayo kolleyba haddaan ahay fakun aho anta qaatili intaa maxaad ka fahamtay fa bacdu manaaya alqowmi qowmka geeriyaha disho qaar ka midihi akramu geeridu way kala fiican tahay min bacdin nin goob dagaal ku dhintay oo isagoo maaragtay jihaadaya iyo nin isagoo cararaya cidlo bahal ku cunay dagaalkii kasoo cararay deedna meel libax ka helay iyo waa kala duwan tahay marka tadyiil baa ku jira waana tadyiil jaarin majra lmaal oo inta dambe fa bacdu manaaya alqowmi akramu min bacdin intaa dambe ayaa iska noqotay mahmah qaala allahu tacaala ilaahay wuxuui daalika kaas baanu ku jazaynaahum ku abaalmarinay bimaa kafaruu kufrigooda dartii baanuna ugu abaalmarinay ama kii ay ku kufriyeen sababtiisaan ugu abaalmarinay waa in la cadaabay oo la googooyey oo mushkilad ku dhacday markaase tadyiil bay aayaddii samaysay faraq dheerayn markaase rabbi wahal nujaazi miyaanu abaalinaa miyaanu abaal marinaa ilal kafuura gaal badanaha mooye ka gaalnimadiisa ay aadka u badan tahay mooyaane cid kale miyaanu abaal marin marka wahal nujaazi ilal kafuura tadyiil waxay u tahay daalika jazaynaahum bimaa kafaruu wahal nujaazi ila alkafuur laakiin tadyiilkaas dalika jazinaahum bima kafaruu wahuwa kayru jaarin majri lmaal liannu aayadda kama goy karto liannu kayru mustaqnin fii macnahu cama qablahu id ilmacnaa wahal nujaazi dalika aljaza aladii dakarnaahu ila alkafuur waxaasuu dabada ka marayaa daayib kolaba maanta inagoo intan aynu ku dayn doonaa insha allahu mid tamriin aynu ka shaqayno tamaariintaa badan allahu mustacaan ka shanaadna bal haddee ka shanaad ka shanaadna muxuu yihi bayin waxaad caddaysaa mawaaqic alitnaabi waalqaradi minhu fi ma yaati waaxid qaala tacaala ina allaha yamuru bilcadli waalixsaan ina allaha alle yamuru wuxuu amrayaa bilcadli cadaaladda ayuu amrayaa waalixsaani iyo ixsaanka markaasuu ka daba keenay wa iitaa'i dilqurbaa iyo dadka qaraabada u saaxiibkaa in wax la siiyo dadka qaraabada waxu saaxiibkaa in la siiyaana ixsaanka ka midta wa yanhaa wuxuu nahyaya oo reebayaa canilfaxshaayi dembiyada foosha xun iyo walmunkari walbaqyi faxshaana waxaa ka mida munkarka iyo baqyigaa ka mida munkarka oo dhan iyo baqyiga iyo gardarada dulmiga loo gardaroodaana faxshaagay ka mid yihiin waayahay marka maxaa loo keenay oo loo sameeyey gaarka loogu soo saaray waitaa'i dilqurba gaar maxaa loogu soo saaray idnaab baa ku jira oo bidikri ilkhaasi bacd alcaam lianna iitaa'a dilqurba daakhilu fi lixsaan waay wuxuu gelaya ixsaanku gelaya waliana almunkara waalbaqya munkarka iyo baqyiguna yondarijaana waxay dhex gelayaan taxta alfaxshaa waalqaradu min alitnaami huna alihtimaamu bilkhaas haaskaas oo itaa dilqurba inay yani si gaara ay u wanaagsantah wa qaala tacaala xaafiduu cala salawaati wasalaati alwustaa waad iska gaaranaysaa ilaaliya salaadaha oo salaadaha ilaashada wasalaati alwustaa waxyaabaha salaadaha lagu ilaashadana waxaa ka mid a baa layidhi sunnaha qofku sunnaha hadduu sunnahaba ka tago adiga shaydaanku sunnaha isku haysta marmar haddaad yar caajisto u yara gooy inkastaanay fiicnaynba in loo gooye laakiin salaadii hadday ka horan aad isku haysataan salaadihii waaweynaa ee faralka ahaa shaydaanka isku haysataan culamada waxay ku miisaaliyaan askariga marka qoriga la siinayo qoriga uu sito muxuu kaloo sitaa soodh marka wax dhici karta askarigu haddaanu soodh kaa sidan in qorigu ama xabaddu ka qabsato ama uun xabadu ka go-aan dabeedna qoriga laga qaado mid ka xoog weynutu helo uu qoriga ka marooriyo lakiin hadduu soodhka la soo baxo saa daraaddeed riirmigu waa yaqaanin baan filaya qoriga soo toorrima ma qaataan marka waxaa leeyahy soorka ama tooridaasi waxay ka dhigan tahay sunna maxaad u haysataa faralkaad ku ilaalinaysa sunnaha marmar haddii ay yar degdegto duhurka markii laga baxo yaa degdegsanayd labadii ka dambaysa waxa laga yaba inad ka dhaqaajiso marka waa iska dee waa waso mar haddii faralka ku nabad galo si fiican u tukatay ya marka horta faralka ilaaliya oo salaadaha faralkaa ilaaliya wasalaat lwustaa salaadaana aada usii ilaaliya la yidhaahdo casarka marka waa waxa weeyaan waa alihtimaamu bilkhaas cumuumka horena way soo hoosgelisa wa qaala shaaciru shaacirkii muxuu idhi wasacyu fi risqi walarsaaqu qad qusimat bagyun ila ana bagya almar'i yasracuhu wasacyu fi larsaaqi walaarsaaqu qad qusimat bagyun kolaha waa qaldan yahay wa sacyu shaqotaga fi risqi arsaaqda in loo shaqo tagaa walxaal al arsaaqu arsaaqdiina qad qusimad laba qaybiyeyba hee inaad arsaaqda ka daba orodaa bagyun waa gardarro kulaha waayo arsaaqdii waa la qaybiyey ku leeyahay maxaad la da ordisaa waxaa lagu qoray baa kuu imane waayahay dee waa qaladoo in arsaaqda la raadiya la diinta inoo sheegtay marka isaguse wuxuu leeyahay wasacyu shaqa daba orodka fi risqi risqigaaga la daba ordo loo shaqaystaa walxaal arzaaqu arsaaqdiina qad qusimad intaasi waa ixtiraas walarzaaqu qad qusimad waa ixtiraas bagyun waa gardaro ilaa ana albagya hase yeeshee ilaa ana bagya almari qofka gardarradiisu yasracuhu uu legdi doonaa marka intaa dambe intaas horta waa ixtiraas intaa dambe markaa maxay noqonaysaa ictiraadkaas inta dambe marka waa tadyiil baa ku jira oo ah ilaa ana bagya almari yasracuhu tadyiil baa ku jira farq dheerayn waay wa qaala tacaala wamaa adraaka ma yowm ddiini uma maa adraaka ym diin ma yowm ddiin takraarkaa ku jira ka waran isagana waa lilindaari waa digniin waa lagu soo celcelin baa ku jirta takraar baa ku jira ku soo celcelin marka inaab baa ku jira inaabkuna waa takraar waana limiziyati min alindaar weyan indaarkaa aada loo sii digayaa wey tawkiid alindaar muxuu yidhi kaa kalena wa qaala tacaala wa qaala tacaala wa qaala aladii aamana yaa qowmi ittabicuuna yahdikum sabiila arashaad qoomkaygii oo raaca waxaan waddada toosan baan idinku hagaajinayaaye idinku hanuuniye yaa qowmi inamaa hadihi alxayaatu addunya mataac yaa qowmi haddana ku soo celeliyey wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar marka taasina waxa weeye waa maxaanku dhahdaye waa waa kusoo celcelin waa kusoo celcelin inaab baa ku jira kusoo celcelinna faa'iidadiisuna waxa weeyaan istimaalat lmukhaaab waxaa ugu soo celcelinaya yaa qowmi yaa qowmida u hayaa wuxuu soo leexsanayaa ama uu soo jiidanayaa qofka uu la hadlaayo oo wuxuu u soo jiidanayaa ilaa qabuuli alkhitaabi hadalka inuu aqbalo walistimaaci inuu dhegaysto ila irshaadi hanuuninta marka waxaa ku jira xoogaa takraar wa qaala tacaala usluk geli yadaka gacantaada waxaad gelisaa fii jaybika jeebkaaga geli jeebku kan maaha inuu naqaane waa halkane sidan buu gacanta u yargelin jiray halkan saan u odhan jir saa u geliyaa wadana soo bixi jirta wa iyadoo dhalaalaysa oo sidaa u cadcaday marka waxaad gelisaa nabilaahi muusew gacantaada waxaad gelisaa fii jaybika halkaa khamiisku ka furan yahay geli takhruj way soo bixi marka haddaad geliso way soo boodi baydaaa xaal ay tahay mid cad haddii caddaantii waxaa laga fahmayaa gacantii hadday gacani caddaatay in barasiya wax ku dhaceen ama xanuun ku dhacay markaasaa ixtiraas la keeno min hayri suu'in bele ma qabto wax xumaana waa iska laambadoo kale gacanta noqonaysa baras maahae laambadda maar toosh waxaad moodaa gacantiisiba in leyr lagu daaray mucjisada ilaahay siiyey ka mid ah marka min hayri suu intaasi waxa ay ka tahay ixtiraas baydaa'a gacantii hadday caddaan ku soo baxday waxaa la moodayaa inay baras qabto xumaatay baras ma qabtee waxa weeyaan min hayri suu'in bay soo boodi iyadoo cad ka ixtiraas baa ku jira noociis waa ixtiraas halkaa un ka wad ayib waakaasuu dabadaasu ka maraya ictiraadkii tansiiha waa ka wayajcalu lilaahi albanaati subxaanahu subxaanahu ictiraadkii tansiiha waqaala aws ibnu xujri walastu bikhaabiin abadan acaama walastu bikhaabiin abadan acaaman weligay cunto qarsan maayo kulaha xidaara qadin anoo biri ka baqaya oo setol maxaad biri cuntaa ma dhigto waxba waa soomaali ama waa carab asama labadaasuma sidaa sameeyeen kuwa kale xabadda roodhidaa bay kala jaranayaano jabna biri bay udhiganayan joogna maanta cunayan walaalahena dariske waa saasaa la yidhi laguma tegini likulli qadin maalin walba waxa ay leedahay ama beri walba waxaa u sugnaaday dacaamun cunto gaara wax gaara ilaahay qore eedna waxaas maan iska cuni doonaa mooyaane hadda waxayga waa iska cuna maanta haddaan helo waxayga nafarkayga waa iska ritaa berina insha allah mid kale ay leedahay marka muxuu yidhi walastu bikaabin abadan dacaaman xidaara qaadin likulli qadin dacaamun waayahay hadda ninkaasi jaahili buu ahaa marka takraarka halkaa ku jira oo maxaanku idhahdaa maxaa ku jira inaabka halkaa ku jira waxa wey waa waa tadyiil aljaari majra almaal oo waa maxay likulli qadin acaamu ilaa marka hore ku soo yii walastu bikhaabiin ma dhiganayo aabadan weligeed acaamun cunto dhigan maayo intaasaad ka soo fahamtay in aan waxba dhiganayn xidaara qadin anoo beri ka baqaaya markaasuu likulli qadin beri waliba waxay leedahay acaamun markaa inta dambe waa iska tadyiil intii horeynu ka fahmi lahayn laakiin waa tadyiilun jaraa majra almaali halkaa kasii dabagalo waxaan marka baraarujin lahaa meel halkii ku saabsanaydeen iijaazka iijaaz ku saabsanayd oo aan soo dhaafay oo tadriibka saddexaada wuxuu leeyahay bayin waxaad caddaysaa maa fi tawqiicaat tawqiicaadkan waxa ku sugan alaatiyati oo min jamaallijaazi ah marka mid iyo labaan ka miaaline tawqiicu maxaa tahay hadda waxaa loo isticmaalaa saxiixa weeyaan oo markay carabta imika wax kaa saxiixayn waxay ka odhanayaan waqi waqi halkan saxiix ama waqaca yuwaqicu tawqiican waqi bay ka odhanayaan laakiin berigaa hore waxyaabaha boqorada iyo umarada marka loo keeno maaragtay waraaqaha ama ashkatada ama codsiga waxyaabaha loo keeno hadalka dhabarka lagaga qoro ee lagaga jawaabo codsigiisa ayaa la odhan jiray tawqiica oo way kala yar duwanta hadda saxiixun baa loo isticmaalaa laakiin iminka warqad baa codsi aad u qoratay madaxweynaha way gaadhay waxaad lahayda arday baan ahayo meelheblaan ka helay scholarship oo lacag intaas igu baxaysa baa jirteed dowladdu ha iga bixiso xagga dambuu kaga soo qorayaa ha loo fuliyo ardaygaa ha loo eego wixii suuragala ha la caawiyo caawintaa uu ku soo qoray meesha tawqiic baa leeyahay marka qayb ka mida ijaazka ayay aad u isticmaalaan nimanka waqtigooda muhima nimanka madaxda ah ee shaqada badan haya dadka badan u gelayo waqtigooda waa hamiin marra sidaa daraaddeed hal iyo hadal yaroo kooban baa la rabaa adiguna inaad u qorto codsigaagu ahaado iyana jawaabtooda waa saasoo kale eeg waqaca uu soo tawqiciyey abu jacfar almansuur waa garanaysaana fii shakwaa qowmin qolo ayaa ka ashkatootay min caamilihim barisaabkoodii ashkatadii markay gaadho xagga dhawarka wuxuu kaga qoray warqadii kamaa takuunu yu'amar calaykum sidaa idinku tihiin baa madax laydinku noqonaya haddaad wanaagsanaataan oo kulligiin wada sulaxa noqotaan nin wanaagsan oo saalixa baa ilaah idiin keenaya haddaad mujrimiin iyo tuug iyo barakajina wada noqotaan iyo laaluush miidhanna mid laaluushka qaatoo idin dhammeeyaa laydiin keenaya kamaa takuunu yuamir calaykum mid kalena wuxuu qoray wa kataba ileyhi mid kale u soo qoray saaxibu misra kii masar haystay binuqsaani niil webigii niil in biyihii yaraadeen oo webigan hadda laysku haystee fa waqaca markaasuu xagga dhabarka kaga qoray warqadii dahir caskaraka ciidamadaada waxaad ka daahirisaa min alfasaadi fasaadka daahiri yucdika wuu ku siin doonaa aniilu webiga niilka wuxuu ku siin doonaa alqiyaada hogaanka marka waxa weeye waa ijaazu qisar miya mise waa ijaazu xadfin labaduba waa ijaazu qisarin weeyaan hadal kooban kamaa takuunu yuwalli calaykum aye طahir caskaraka min alfasaad yucطika الniilu alqiyaad waa ijaazu qisar mid kale ayaa wuxuu yihi wawaqaca calaa kitaabin warqad buu ayuu tawqiiciyey licaamilihi calaa ximsa magaaladan ximse la yidhaahde ku taalla suuriya mid barasaab uga ahaabuu ayaa warqadi uga timi iyo ashkato waqad katura fiihi lkhata warqadiisaasna waxay warad carabi jajabana show mid oo aan carabiga oqono caamiya baa waxu soo qorqoray markaasuu ku yidhi istabdil bikaatibika karaaniga bedel karaaniga warqadaha ku soo qora bedel waila istubdila bika adaa lagu bedelaya haddii kale soma halkaa ka sii wado waan baraarujinaya insha allah tawqiicaad fara badan baa meeshaa ka qorane tawqiicaadka oo waxa ay madaxda waraaqaha ama dee wasiiradu ama dadka wax loo qortaa waxay kaga soo jawaabaan warqadaha ayaa tawqiic layahdaa waana meelaha ijaazka looga baahan yahay weliba ijaazka qisarka looga baahan yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam insha allahu tacaala kitaabka inta kale ee badiica ah khamiis khamiise iyo waxbaynu ku gaadi doonaa haddii la idhaahdo oo iska sii wadwadi doonaa ilahay idankiis sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed